dhalinyaradan oo ku shaqaysata xirfadda farsamada gacanta ayaa fursado shaqo ka helay saameynta fatahaadda ku dhufatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii ay bateen taleefoonada cilidoobaya gaar ahaan kuwa ku dhacay biyaha dhalinyaradan ayaa cilad bixiya taleefoonada kombiyuutarada iyo qeybaha kale mashiinada ku shaqeeya korontada maxamed cabdi aadan injineer sahanuuni waa mid ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay xilligan fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle waxa uuna raadiyo beerulla ugu waramay qaabka ugu shaqaysta xirfadan iyo dhaqaalaha uu ka sameeyey ee ka shaqeeyo qaybta farsamada gacanta ama mobile repairingka ee maasha allah ee magaalada waxaa ka dhacday musiibo weyn fatahaad ah ee dadka reer belweyn aada u saameysay sidoo kale ee xaafadaha howlwadaa gebigeedu way wada ee ay wada saameysay fatahaadda ee muhiimadda aynoo aynoo leedahay shaqo ahaantayna waxaa waa dadka badanaa taleefanada smartiga gacantay wada isticmaalaan marka caqabad ay kala kulmaan biyaha markay dhex maraan camal marka badanaa waxaa jirto biyaha taleefonka inuu ka gaaro ama uu ugu dhaco annagana hadda waxaa waa qof walbaba meelay kheyr ugu jirtaa annagana waxaa waa faa'iido fara badan ayaan ku qabnaa inay taleefanada biyaha ay ku dhacaan dhowr mar ayaan xalinaa taleefano badan oo biyo ku dhaca waan kaxaqabtirnaa dadka soomaaliyeed iyo bulshada ku nool reer belweyne runtii haddaan annaga dhallinyar ahaan wax usoo baran lahayn taleefanadaas taleefano cusub ayaa laga gadan lahaay marka waxaan u taagnayna mar walba heegan ugu nahnay saan u caawin lahayn bulshada iyo dadka reer hiiraan gaar ahaan bulshada ku nool ama ku dhaqan belweyn sidee baa usoo dhoweysaan bulshada ku nool magaalada beledweyne kuwaasi oo taleefoonada biyaha ay ugu soo dhacaan markay ku yimaadaan dadka badanaa ku nool ee magaalada belweyne biyaha taleefoonada ugu soo dhaca waxaan ku caawinaa gacmo furan weji furan ayaan ku soo dhoweynaa sidoo kale dadku way iska tabaalaysan yihiin iska rabaadsan yihiin runtii qofku markuu noo imaado asagoo qanacsan ayaan dirnaa muhiimadda ay inoo leedahayna waxaa waa taleefonka waa in u sameynaa waayo belweyne lagama isticmaala kaash taleefonada ayaa laga ayaa laga isticmaalaa a v c wax loo yaqaano marka runtii annaga muhiimadda gaarta waxaan siinaa ciladda inaan bixinno oon taleefonka ciladda ka bixinno sidee baa noloshaada ugu maaraysaa xirfaddan farsamada gacanta wallaahi nolosheeda waa ka maareeyaa sidoo kale nolosha familigeyga waa ka maareeyaa marka alxamdulilah alxamdulilah qaar ka mid ah bulshada loo sameeyey taleefoonada ayaa mahad celiyey dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda farsamada gacanta iyaga oo sheegay in baahi weyn ay u qabeen xirfaddan xilliga adag ee lagu jiro allaha ka sokow dhalinyarada soomaaliyeed ee ku shaqaysta cilad bixinta mobilada waan leeyahay waa mahadsantihiin cilmi u baahnaa oo loo baahnaa bulshadan aad ay ugu baahneed ayaad samaysan oad noo keenteen waa mahadsantihiin waxaan leenahay maanta waxaa iga haleysnaa mobiilka laba mobiil ayaa iga haleysneyd si ay u dhacdo in mobeeladayni aan dib noogu hagaagaan markay naga halaabaan waxaan leeyahay waxaan idiin leeyahay dhalinyarooy bal wax kasii weyn inaad noo soo kordhisaan ayaan rajeyneynaa insha allahu tacaala dhalinyarada hagaajiya mobilada waana u mahad celinayaa sida wanaagsan ee la igu hagaajiyey moobyladaydii iga halaabay waana mahadsantiin ayaan leeyahay sidaa ujeedid waxaa la ila cilad bixiyey taleefoonkan iga ciladaysnaa oo biyo igaga dhex dhacay maadaama biyobaxe ay jirto magaalada beledweyne run ahaantii farsamo yaqaanada gobolka waa kuwa keliya ee macaamiishooda sida aadka uga hagarbaxo una cilad bixiyo taleefanadooda kombyuutaradooda iyo wixii la halmaalo run ahaantii haddii aysan jiri lahayn waxaa lagu qabi lahaa dhibaato xalinta ee ciladaha soo gaara taleefanada